bismillahi raxmaan raxiim sidaa ujeedaan maanta waxaa nala jooga ambasador maxamed cabdi afey oo ah ergeyga gaarka ah ee u qaabilsa arrimaha soomaaliya ee igad oo dhowaan maaragtay igad usoo magacaabay bishii lasoo dhaafay december shirkii madaxda igad madaxweyneyaashu ay ku kulmeen muxuu ahaa nairobina todobiy labaatankii december halkaas lagu ansixiyey communikegan uu ku jiray runtii soomaalidu waxay u tahay sharaf weyn in maxamed cabdi afey oo ah siyaasi caan ah kenya caan ka ah la yaqaano soomaalida o dhan ay wada taqaano in maanta loo soo diro arrimaha soomaaliya maantana waa markii ugu horreysay uu imaado magaalada muqdisho wuxuuna kulan gaara la qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo xafiiskiisa uu ku booqday oo ay ka wada hadleen arrimaha igad iyo soomaaliya madaxweynuhuna aad iyo aad buu usoo dhoweeyey maxamed cabdi afey sheegayna in maaragtay maxamed cabdi afey uu wax weyn ka tari doono xiriirka igad iyo soomaaliya iyo soomaaliya oo hadda kasoo kabanaysa dagaaladii colaadihii loona gudbi doono marxalad horumar iyo maaragtay development intaba marka madaxweynuhu wuxuu siiyey full assurance in maxamed cabdi afey maaragtay dowladdu ay si hagarlaan oo la shaqayn doonto isla markaana ay ka wada shaqayn doonaan sidii dowladda prioritieskeedii loo fulin lahaa oo aragtida fog ee madaxweyne xasan sheekh labada kun iyo lix iyo tobanka in dalkaana doorasho ka dhacdana oo maxamed afey isagoo wakiilka ah igad uu dowladda kala shaqayn doono waxaan jeclaan lahaa intaas inaan ku ekaado oo aan u gudbiyo ambasador maxamed cabdi afey si uu warbaahinta isagana bal kulankii isaga madaxweynaha uu noogu faahfaahiyo
waad maxsan tahay abasad arin injinia waxaan maanta magaaladan muqdisho ugu imaaday booqasho rasmi ah anigoo lihi magacaabay bisha december twenty seven sanadka haddii aan soo dhaafnay dowladaha igaad ii magacaabeen ereyga gaadka arrimaha soomaaliya u xilsaaran ulajeedada ugu weynna oo ugu muhiimsanna ay tahay in lala shaqeeyo la garab istaaga la meelmariyo brograamyaasha dowladda soomaaliyeed iyo madaxweyne xasan iyo dowladdiisa maaragtay ay rabaan inay fuliyaan waxaana ugu muhiimsan runtii inuu waddankan loo diyaariyo doorasho ka dhacda waddankan soomaaliya sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka dowladaha igaad saad ogsoon tihiin waxay mar walba horseed ka ahaayeen soo celinta dowladnimada soomaaliyeed iyagoo saad ogsoon tihiin shirar fara badan u qabtay madaxda soomaaliyeed dowladii hore oo kumeel gaarka lagu soo dhisay haddana maanta soomaaliya ay leedahay dowlad taam ah oo kumeel gaarka ka baxday oo diyaar ah ay runtii inay ummadda u adeegto marka waxaa laga maarmaan ah muhiimna ah dowladdan in la garab istaaga hiil iyo hoow waxay u baahan tahay lala garab istaaga dhaqaalo waxay u baahan tahay iyo talo waxay u baahan tahay lala garab istaaga siaad ogsoontiin dowladaha igaad dhinaca nabadgelyada ciidanka waddankan soomaaliya ku sugan oo hadda ka cawinaya ummadda soomaaliya inay nabadgelyo iyo xasilooni waddanku ku soo noqdo inta u badan waxay ka imaadeen dowladaha ururgoboleedka igaad xiriirka soomaaliya oo weliba ka ah xibin muhiim ah ururgoboleedka igaad na waa muhiim iyo dowladaha igaad maaragtay hadda ku bahoowey marka xafiiska oon ka shaqayn doona insha allahu tacaala mustaqbalka xooggiisu wuxuu noqon doonaa caasimadda waxaana rabnaa inaan abaabul xoogna samayno diblomaasiya iyo dhaqaalo laiskugu taga dowladda soomaaliyeed si brograamyaasha dowladda ay maaragtay hadda horseed ay siinaysa kamaa taayarisan ay u siinaysa la xaqiijiyo inay suurtagalaan marka waxaan aad ugu faraxsanahay soo dhaweyntii madaxweynaha waxaan la kulmay madaxweynaha waxaan la kulmay ra-iisul baarlamaanka waxaan fadhi la qaatay ra-iisul wasaaraha waxaan u rajaynaynaa guul iyo horumar wanaagsan iyo soomaaliya oo runtii noqoto dowlad ummaddeeda u adeegta kana bixiso dhibaatooyinka shacabka hadda maaragtay ay tirsanaayeen oo fara badan aad iyo aad ayay umahadsantihin